ururada haweenka degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey doorka muhiimka ay ku leeyihiin nabadeynta bulshada iyo xoojinta wada noolaashaha dadka ku dhaqan deegaankaasi haweenka ayaa sheegay in dadaalkooda ugu weyn uu yahay sidii loo dhisi lahaa kalsoonida iyo midnimada bulshada dhexdeeda waxayna islamarkaana ay kaalin muuqda ku leeyihiin xalinta khilaafaadka iyo dhiirigelinta nabadeynta joogtada ah xubnaha ururada haweenka degmada dhooble ayaa tilmaamay in ay si gaar ah ugu howlan yihiin wacyigelinta bulshada taageerada barnaamijyada nabadeynta iyo dhiirigelinta dhalinyarada qaar ka mid ah ururada haweenka degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ka warbixiyeen doorka ay ka qaataan nabadeynta magacayga waa maymuun cabdi maxamuud wax badan bay haweenka ay nabadda kaga qayb qaadan karaan iyadoo ay tahay uga qayb qaadan karaan dhan walba iyadoo ay tahay haweenka lafdhabarka bulshada deegaanka wax walba oo ku saabsan nabadan waa wax wanaagsan hadday noqoto wacyigelin iyo hadday noqoto fariimo la diriyo hadday noqoto dad istiri nabadayntooda intaba si wanaagsan ay uga qayb qaadan karaan in badan baanan ka soo shaqaynaynay isdhexgalka bulshada ama sida nabadda ah loo qabto taliiniyo badan iyo tababaro badanan waan usoo qaadanay sidaa la ajigeed wallahi annagoo ilaahay subxaana watacaala ay diintiisa kaashanayno waxaan aaminsannahay si wanaagsan inaynan ula dhaqno annagana ay noola dhaqmaan islaax baynalaaskan aan raadin waa naciim maxamed sheekh like meelaha miyiga markay ka dhacaan khilaafyada waan nabadeynaa waan u tagnaa dhexdhexaadinaan u sameynaa markii abaaraha iyo waxaas jiraanna waxaan u sameynaa wacyigelin
maasha allah ururada way badan yihiin ururada hoyooyinka ururada nabadeynta ayaan kala nahay intaas oo dalad ahoo isku kooban waaye daladaas marka waxay usii kala dhigmataa kuwa nabadeynta haddaan kaaga soo qabto maasha allah waxyaalo fara badan ayay magaalada ka qabtaan dadka isku dhacan dadka tabaaleysan dadka oo micnaha iska horimaashada ah waa gabdho in badan tababar iyo juhdi lagu bixiyey oo tababarsan ayna u taagan yihiin dhulkoodii dadkoodiiba